fadhi ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka munaasha baarlamaanka soomaaliya ayay kaga doodeen sharciga xuquuqda siyaasiyiinta marka xilka ay ka tagaan sharcigan ay soo diyaariyeen guddi hoosaadka baarlamaanka waxaa ka hor yimid inta badan xildhibaanadii maanta ka hadla gudaha baarlamaanka xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa hoosta ka xariiqay in sharcigan xuquuq uu siinayo oo keliya laga soo bilaabo siyaasiyiintii xilka soo qabata laba kun labayo tobankii ay ugu horeeyaan xildhibaanada baarlamaanka midda kale qodobka soddon iyo saddexaad wuxuu tilmaamayaa dhaqangalka xuquuqda siyaasiyiinta soomaaliyeed inay ka bilaabanayso sanadka sanadkii labada kun laba iyo tobanka labaatanka bishii agoosto oo ah xilligii baarlamanka naloo dhaariyey haddaba waxaa nasiib darro ah in baarlamaanka soomaaliyeed oo aan ognahay wixii uu soo maray tan iyo cabsayn bagaasi inta aan ognahay ee dad wax ku ol ahaa oo qiimo lahaa ee ku geeriyoodeen baarlamaankii ugu yimid isagoo hoolka uu fadhiyo maanta kii dhisay iyo kii maanta ee hortiisa ka soo shaqeeyey ee dhammaan qaarkood halkan ay wada fadhiyaan in la yidhaahdo raggeenii yimid sanadka laba iyo tobanka ayay nooga bilaabanaysaa xasaanadda xildhibaan nuur faarax jaamac oo hadaljeedin ka sameeyey mashruucan ay soo gudbiyeen guddi hoosaadka baarlamaanka ayaa hoosta ka xariiqay inay muuqato in awoodo gaara uu siinayo dad kooban
qodobada qaarkood waxaad moodaa inay si toosa u abaarahayaan waxyaabo si gaara dad u khuseeya madaxweynaha waa madaxweyne qaran weeye wuxuuna leeyahay xuquuq madaxweyne iyo ixtiraam iyo xusmad madaxweyne ilaalin madaxweyne dhaqaalayn madaxweyne haddii xilka uu ka dego maxaa yeelay asalkiisu wuxuu ka yimid madaxweyne lasoo doortay buu ka yimid xaquuqahaas madaxweynaha lasoo doortay uu leeyahana wuu yeelan karaa laakiin qaybaha ku qoran halka kan ee dheeriga ah waxaad moodaa inaanan horena u lahayn haddana ayna ku habboonayn inaynu aynu sharciyeyno xildhibaan cabdi dhuxulow dhegdheer ayaa u soo jeediyay xildhibaanadii soo xaadiray fadhiga maanta inaysan wakhti ku luminka doodidda inay helaan kharashaad lacageed markay xilkay ka tagaan kadib waxuuse ka dalbeen ay ka doodaan helidda baasaboorro ay ku sarfaan iyo loo cusboonaysiiyo kaarka aqoonsiga si ay ugu tagaan meelaha muhiimka ah wuxuuna ugu yeedha haddii xuquuq la bixinayo in la siiyo toddobiyi labaatankii xildhibaan ee ka geeriyootay baarlamaanka hadda jira waxaan meeshaan ka uga baahannaha xismad waayo annagoo fadhino dhaqaalahan weyne annagoo fadhino heli mayno marka in wakti dheer lagu dhumeeyo maaha xusmaddaas waxa ay noqonayso waxaa waaye in xildhibaanka la ilaaliyo waayo markuu xilka ka dego inuu baasaboorka ku dheefaayo haysto waayo inuu taasarihiisa la jidiijiyo oo mar kale loo loo cusboonaysiiyo waayo si meelaha ugu galo munaasibkan xusmadaasay xildhibaanadu heli karaan waxaan rabaa inaan hal shay idinla wadaago haddii xuquuq xildhibaan loo suubinayo haraysa waxay noqonayaan toddoba iyo labaatanka xildhibaan ee ku dhex dhinta baarlamaankan ayagoo ku jira kuwaasa xaquuqdaas yeelan kara hadaljeedinta inta badan xildhibaanadii ka hadla gudaha baarlamaanka oo soo jeedin dib loogu celiyay xarhoosaadkan ciddii soo diyaarisay ayaa ugu dambeyntii guddoomiye jaylaali nuur iikar oo fadhigay maanta shir guddoominaya wuxuu ku dhawaaqay in dib loogu celiyo ciddii soo diyaarisay xeerkan dib eegisna lagu soo sameeyo hadalka soo dhacay waa aragnaa guddiga xarhoosaadka soo diyaariyey waxaan ka rabaa inay mashruuca saraasiibada noqdaan ay soo waafajiyaan xildhibaanada oo waxay soo jeediyaan fadhigana waa xareeya cabdulqaadir okay v o a muqdisho